waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali runtii inuu ku guulayso tiro badan waa la leeyahay sababta maanta hadda meel fiican buu maraya isaga iyo xisbiga wadanka haysta oo ra-iisul wasaaraha hadda wadanka haysta xisbigiisa iyo isaga ayaa hadda u horeeya dhibcaha marka runtii waa la rajeynayaa boqolkiiba konton dadku waxay leeyihiin ama lixdan waxay badan u badan tahaba inuu noqdo oo soo baxo oo ra-isul wasaaraha wadanka noqdo waa garta marka haddii uu ra-iisul wasaare noqdo ama ku guuleysto doorashada maxaa weeye waxyaalaha ugu waaweyn ee uu leeyahay waa ka qabanaya dadka soo galootiga gaar ahaan muslimiinta waxyaalaha ugu waaweyn uu leeyahay waa ka qabanaya waxaa kamid ah horta bala bolitikiis waxay ku xiran tahay ama shaqadiisu waxay lamid tahay run ahaantii tan uu hadda ku shaqeeya madaxweynaha america hadda qabsaday wuxuu rabaa inuu runta xuduudaha wadanka xiro wuxuu rabaa in uu muslimka yareeyo wuxuu xitaa yiri hadda ka hor kitaabada waxaan rabaa inaan guryaha kasoo qaado wuxuu rabaa maxaan ku rahdaa in dadka xootiga ahi ayna wadanka soo gelin wuxuu rabaa inuu u jaro xitaa maxaan ku rahdaa xiriirka wadamada islaamka muslimka ayuu wuxuu rabaa masaajidada xitaa inuu xiro waxyaabahaasa ugu badan waxa ujeedadiisuna waxa waaye wadankan waxa waaye aniga ayaa iska leh awowgay baa lahaa iyo aabahay baa lahaa marka wadanka marka uhoreysa waxaa uhoreysa uhoreysa waxaa iskale dadka wadanka iskalo cadaanka ah holandeyska ah waxaa kaloo aada loo hadal hayaa in ruushku uu saameyn ku yeesho doorashada holland arrintaas mid warbaahinta iyo siyaasiyiintu ka hadlaan ma taha maya runtii aniga siyaasiyiinta holandeyska aan aan fiirsanayay wararkooda ma aragtay ma maya kuma shaqo kuma lahan ruushku waxaan arkaya maan dhawata xitaa maxaan ku rahday to nin ruush ahoo la wareysanaayo oo oo journalist oo ahaan jiray waagii hore oo dhahayo macnaha anagu siyaasadda holandeyska runtii hadda waxay noo tahay muhiim oo macnaha maadaama ninkan uu maaragtay oo meel fiican maraayo oo unsuriga ah marka anigu kule ilaa hadda arrintaa lama socdo in ruushku maaragtay ku wadanka uu siyaasadda laku leeyahay waa garta xisbiyada ku tartamaya waa xisbiye aada u tiro badan oo sida dalalka maraykanka oo kale oo demoqraats iyo republicana maa marka geld vilders haddii xataa tiro badan uu helo soo lagama yaaba in xisbiyada kala diidaan inay la shaqeeyaan oo ay la sameeyaan dowlad wadaaga hadda maxaan ku rahday to shirarkii badnaa badnaa ay sameynayeen maxaan ku rahday to ragga dooda maxaan ku rahda udooda maaragtay raba inay ra-iisul wasaaraha noqdaan oo xisbiyada madaxda u ah kole hadda waxay leeyihiin lama shaqeynayno hadda ka horna runtii buu soo baxay oo afar sano ka hor xisbigiisu meel fiican buu soo gaaray oo ninka hadda ra-iisul wasaaraha wuu la shaqeyn karay laakiin xisbi raba runtii inuu la shaqeeyo ninkaan ma jiro maadaama uu kala saaray dadkii islaamka ah waayo wadankan markii la fiiriyo dadka tur maroccaanka la dhaho wadankan ayagaa dhisa runtii waxay ku joogaan saddex sanad ee shin bay ku joogaan awoyaashood aabaya xitaa inta ku dhashay kuwa aabayaashood ku dhasheen baa maanta ayaguna dad waaweyn ah marka cidi rabta inay la shaqayso ma lahan maadaama uu yahay nin kala saaraya dadka waa gartay arrinta ugu weyn oo dabcan ololahan doorashada uu kusoo aaday waxa weeye khilaafka xagga diblomaasiyadeed ee u dhexaysa turkiga iyo holland arrintaas hadda xaggee maraysaa xal sama loo helo wallahi arrintaas horta xal weli looma helin laakiin arrintaas xal weli looma helin runtii waxayna marka aad bay uga xumaadeen maxaan ku rahdaa to madaxda wadankan weliba ra-iisul wasaaraha uu ka hadlay wasiirka wadanka imaanayay waa loo digay inuusan macnaha waa u imaan karaa baa layidhi dadka maadaama ay dadka turkida ah oo wadankan jooga runtii laba basaboor haystaan oo ay haystaan basaboorka wadanka holandeyska iyo kooda wadankooda nin wasiir waa u imaan karaa dadkiisa wuu la shiri karaa laakiin ujeedada waxay ahayd madax wadanka turki ayaa waxaa rabaa in laga bedelo sharciyada qaar inuu bedelo erdogan inuu ka bedelo wadanka marka wuxuu usoo diray inay dadku u codeeyaan arrinkaas maaragtay noocaas uu erdogan uu rabo marka dadku saan bay u diideen waxay dhaheen waa imaan karaa wasiirku laakiin meesha uma imaan karo arrin siyaasadeed marka wasiirkii kuley waa wadankiisa lagu celiyey runtii waa markay gabadha markay soo gashay waa abalaxiraba waa islamarkiina maxaanku baabuur bay kusoo gashay isla markay kasoo gashay baabuur bay kusoo gashay marka waa la xiray waa wadankeeda lagu celiyey madaxweynaha turkiga runtii wuu aada u caytamay nadra wuxuu ku sheegay inuu yahay wadan cumsiri ah wuxuu yihi waa wadan masaan ah waa ma aragtay laakiin dawladda holandeesku way ka aamustay runtii waxay dheheen waa ka xunaa inuu waxa hadal noocaas ku hadlo mana ma aragtay asagana kuma dayanayna oo dadka turkiga macayna laakiin dhinaca dhaqaalaha ayaa laga baqaaya hadda inuu maaragtay waxyaaba badan oo wadanka turkiga yimaada inuu xiro waa gartay aad bulshooyinka soomaalidu ku jirto muslimiinta holland degan sidee u arkaan xisbiga gert vildes oo aada maarata taageerayaashihiisu usii badanayso siyaasadda ma ku jiraan bulshooyinka muslimiinta maxayse ka dhahaan arrintan dadka muslimka wadankan jooga runtii oo aada bay uga xun yihiin xisbiga noocan ah maxaan ku rahda dad badan oo runtii holandaysa inaa laftigoodu kuma kama raali ahaa ninka xisbigan wilder marka kolley bulshada muslimku waa siyaasadda way ku jiraan haddana waxa qof waliba hadda wuu codeynayaa dadka aan codeyn jirin xitaa hadda way codeynayaan maadaama uu xisbiga meel fiican maraayo kolley waa siyaasadda ugu jiraa dadka muslimka ah waana wallahi horta anigu ilaa hadda ma arkinin soomaali maaragtay ama dad wacyi gelinaysa ama ololahan siyaasadda ku jirta horta runtii aan hadda ilaa hadda ma arkinin laakiin soomaalidu inta badan horta way codeeyaan gaar ahaan anu intaan ka warqabo horta dumarka ayaa aada iyo aada u codeeya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali